xasanow gobolkan hiiraan ama degmadan beledweyne fatahaadan hadda sanadkan intaan ku guda jirno laba kun labaatan iyo saddex laba jeer ayay dhacaysaa marna waxay dhacday bishii may ilaa bishii june haddana waxay dhacaysaa november ilaa december ay dhacaysaa december gudaheeday hadda bilaabatay november gudaheedaa lakala tegay december gudaheedana hadda lix iyo tobankii bisha ayay waxbarashada dib u bilaabatay gaab waxbarashaa dhacay inkastoo hadda dhan marka laga fiiriyo sana dugsiyeedka june iyo may lasoo dhaafay laba kun labaatan iyo laba laba kun labaatan iyo saddex ay ahayd kanna markii academiga yeerka loo fiiriyo laba kun labaatan iyo saddex laba kun labaatan iyo afar uu noqonayo kii horena wuxuu saameyn ku yeeshay waxbarashadii dugsiyeedka laba kun labaatan iyo laba laba kun labaatan iyo saddex uu saameyn ku yeeshay saameyntan hadda fatahaaddan hadda dhacdayne waxay saameyn ku yeelanaysaa waxbarashada sana dugsiyeedka laba kun labaatan iyo saddex laba kun labaatan iyo afar dabcan waa laba saameyn laba laba saameyn oo laba sana dugsiyeed ku wada dhacday ardada reer hiiraan ama reer beledweyne dhammaanna waxaan filayaa dhammaan degmooyinka marka laga reebo matabaan iyo maxaas marka laga reebo degmooyinka kaleo dhan buulibuurtee jalalaqsi beledweyne inta ku hareeraysan deegaanahoo dhan waa saameynta way gaartay fatahaaddu magaalada dhibaatay u geysatay bal waxaad sawir ka bixisaa saameynta burbur ee goobihii waxbarashada iyo agabkii ay u geysatay fatahaaddii u dambeysay meelay reebtay male goob waxbarasho ganacsi meelay reebtay malaha iyo agabkii waxbarashada misaskii kuraastii documentigii documentadii dugsiyada qaarkood maxaan kuu sheegaa saameynay u geysatay waxaa laga yaabaa ardada qaarkood weliba number badan haddaan qiyaas bixiyo number badan aan dhaho waxaa laga yaabaa bugaagtoodii xataa oo sanadusiyadka ugu tira galeen in eighty percent ama seventy percent ee biyaha ay ka qaadeen ayadoo weliba saameyntii guryihiina ay ka jirto goobihii waxbarashadana ay ka jirto mar haddii aad tiri waxbarashadii waa ay bilaabatay ma ardaydii oo dhan aa soo laabatay mase qeybihii magaalada iyo hareeraheeda joogay oo imaan kartay ayaa waxbarashada u bilowdeen dabcan waa yab yab waaye waxbarashada waa bilaabatay kolley markay fatahaadda timaado qof kasta un meel unbuu oo ciirsadaa ama magaalada gudaheeda ku barakaca hadday jirto meel suurtagal ah inkastoo magaalada dhammaan afarta xaafadood ay wada saameeyeen biyaha sanadkan awal waa la isku qusbixi jiro xaafadaha qaarkooda laga yaabaa inay badbaadaan laakiin sanadkan waxaa dhacday dhammaan xaafadahoo dhan waa wada saameeyeen marka intii suurtagalka ahayd ee waxbarashada soo gaari kartay ayaa hadda loosii bilaabay kolley maalmaha soo socdana inta kale imaanaysa hadduu ilahi raalla ka dhigo mar haddii laba sano dugsiyeed aa sheegtay in fatahaadihii iska soo daba laabtay ay carqalad u geysteen hannaankii waxbarashada magaalada ardayda dib u dhaca ku imaanaya wax qorsho ah oo idinkaga diyaarsan ama aada wasaaradda kala hadasheen ma jiraa waxaan ka hadlayay san dugsiyeedkan iyo sanadkan laba kun labaatan iyo saddex gudihiisa fatahaadda soo laabatay laakiin xasanow saa og tahayba dhowrkii sano u dambeysay kasoo bilaabata laba kun toban iyo lixdii ilaa hadda fatahaadda gobolka hiiraan way kusoo laalaabanaysa ama degmada beledweyne way kusoo laalaabanaysa laakiin markaan kuleeyahay laba sano laba sano dugsiyeed markaan kuleeyahay waxaan ka wadaa sana dugsiyeedkan laba kun labaatan iyo saddex laba kun labaatan iyo sanadkan gudihiisa laba fatahaad dhacdaan ka wadaa micnaheeda laakiin dhowrkii sanoo lasoo dhaafayba mararka qaarkood waxaa dhacaysay imtixaankan saterlisedka ah ay qaado dowladda dhexe in dib loo dhigo sida hadda sana dugsiyeedkii hadda u dambeey oo kale dibaa loo dhigay sidoo kale sanad horene dibaa loo dhigay oo xilligii imtixaanaadka la qaadi jiray iyo waxaa isku soo aaday xilligii fatahaadaha iyo culeysyada ay ka jireen deegaankan ama degmada beledweyne ay ka jirtay dibaa loo dhigay su-aashaada kale aan dib ugu laabto maxaa idinka qorshaysan dabcan waxaa jiro system ilaa kor isdaba haysto midna waxa waaye heer dugsi ay baarki go-aankeeda leedaho inuu kofar gareeyo daraasadii oo isku dhabarjibiyo oo wakti dheeraada la helo oo macalimiinta awood badan ay bixiyaan oo waktigii gaabka dhacay ay soo daboolaan waalidkana dareenka ay kula shaqeeyaan macalimiinta ah wargaabkaa dhacay macalimiinta juhdi iyo dadaal iyo ayay bixinayaane dadka tiimkii waxbarashade waalidiintana ay ku biiraan oo dhahaan war waa culeyskaa dhaca oo waad halgamaysaane annakana garabkiinaanahay bal halgankaa dhinacan ka nahay awalna wayna garab taagnaayeen jasakum allah khayran